khataraha caafimaad darro ee uu keeno covid sagaal iyo toban ayaa kusii kordhaysa dunida iyo soomaaliya inkastoo w h o ay sheegtay in caalamka uu ka bilowday qaybtii labaad inuu saameyn badanna ku leeyahay halistiisa marka loo eego cudurada kale inkastoo wadamada qaar laga bilaabay kahortaga tallaalka covid sagaal iyo toban doctoresa nimco saciid cali oo ku takhasustay cudurada guud islamarkaana ka howlgasho goob gaar loo leeyahay ayaa sheegtay in caruurta iyo dadka waaweyn ay cudurka khatartiisa ku badan tahay dadka da-da ah waxay ku xiran tahay da-da cunuga uu jiro horta cudurkan wuu lagu cusub yahay oo anigoo dhakhaatiirta xataa ilaa hadda waan baranaynaayo daatooyin cusub baa maalin kasta soo baxa laakiin daatooyinka la helay waxaa ka mid ah ilmaha ka yar da-da sideed iyo toban hataa layaa da-da kow ilaa sideed iyo toban cudurkan si aad ah uma saameeya hadduu saameeyana khatarta uu geysanayo waa yar sida markii lala bardhigo qof weyn oo markuu ka dhaco maxaa laa qandho badan qufac qalalan daal muunta inay xanuunto qofka oo urinta uu waayo iyo wax inuu dhadhamiyo neefta ku dhegto xaaladaha culus iyo jir inuu maxaa la dhahaa qofka xataa movement uu sameyn waayo iyaga way ku yartahay laakiin hadda dhulba hal sano ka yar yahay dadka lixdan sano dhaafay iyo ilmaha halka sano ka yar waxay iskaga mid yihiin ayaa halka waxay guud ahaan wadaagaan in immune systemkooda uu aad u liito oo aan ka wada dadka waaweyna wakti badan bay soo noolaayeen oo systemkooda si badan si aad ayaa loo isticmaalo kuwa yarna waa imajuur oo ma korin weli difaaca jirka oo naga difaaco infection iyo cudur walba oo nagu dhici lahaa cudurkan horta inuu qofka calaamad kasoo baxdo waxay qaadataa shan ilaa lix maalmood mararka qaarna waxay gaari kartaa afar iyo toban laakiinse haddii calaamadaha hadda soo tiriyo sida qandho iyo qufac qalalan iyo dhuunta inay xanuunto iyo qofka inuu urinta iyo dhadhanka waayo xataa haddii ciyaal yaha laga waayo saameyn kale oo sidabka oo waaweyn ama cudurada dikarka iyo qabay u geysan laheedo inuu neef aad u dhigto iyo waxaas way ku yaraanayaan waxaana jirta habraacyo iyo wacyigelinno ay si wada jira u soo saareen hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan caruurta iyo hay-adda w h o oo ah hay-adda caafimaadka adduunka inay waalidka iyo dadka maamulo goobaha caruurta ay dhigtaan sida iskuullada looga baahan yahay taxadar dheeraad ah waxaan soo galnay qaybta ugu muhiimsan ee ah community community measures oo bulshada waxay rabaa muhiimka inay sameeyaan qof walba inuu gacmihiisa dhaqo maalin kasta soddon daqiiqad kadib inaa dhaqdo sidoo kale bulshada waxaa looga baahan yahay inay xirtaan maas meel walbay aadayan hadday gurigooda ka baxayaan sidoo kalena waxaa la rabaa inay fahmaan tusaale qof toban qof inay hal meel wada taagna ma ahan talaawooyinka laga rabo dadkii iskuulka maamula macalimiinta dhammaan qof walba iskuulka shaqo kule oo soo gelaysa ka baxda waxaa looga baahan yahay nadaafadooda inay maalin walbo toosnaato markay iskuulka joogaan macalimiinta iyo dadka iskuulka ka shaqeeya kuwa maamulka waxaa looga baahan yahay intayna ciyaalka imaanin qol walba la nadiifiyo dhaxaaqo la tirtiro dariishadaha la furo si meesha oo maxaa la neefta ugu dhegin ciyaalka waraasta ciyaalka ay ku fadhiisanayaan la kala fogeeyo oo space dhaysiiyo subax walba in la sameeyo nadaafad waxaana jirta cabsi iyo qalqal xoogan oo caalamka laga qabo soo laabashada cudurkan maadaama wadamo badan uu curyaamiye dhanka caafimaadka iyo dhaqaalaha